waa ka mulaqa laydhaa ee la sii daayey iyo ka la dabray tacriifu lmulaq erebixinta mulaqa almuطlaqu luqatan muطlaqu luqa ahaan did lmuqayad waxaa la yidhaahdaa ka la qayday ee la dabray ka didkiisa ahe ka soo hor jeeda waistilaaxan xagga istilaaxana waxaa la yidhaahdaa maa dalla ka ku tusiya cala alxaqiiqati xaqiiqaduu ku tusinayaa bilaa qaydin iyadoon wax qaydaya iyo dabara aan wadanin ka qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisii oo kale weeye fa taxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa lagu leeyay min qabla an yatamaasa intaanay istaabanin faqaraja waxaa ku baxay biqowlinaa maa dalla cala alxaqiiqati aan nidhi alcaamu baa ku baxay caamka liannahu yadullu cala alcumuumi cumuum buu ku tusiyaa laa calaa muطlaqi alxaqiiqati faqad xaqiiqo mutlaqa kuma tusiyo wa kharaja biqowlinaa odhaadeenna bilaa qaydin aan nidhi almuqayadu muqayadkii ayaa ku baxay waxau sheekhu halkan inoogaga hadlayaa caamkiiyo khaaskii dabadii muطlaq iyo muqayad waxaanu siaa isugu xigsiiyey tashaabuh baa ka dhexeeya caamka iyo mutlaqa iyo khaaska iyo muqayadka sidaa daraaddeed baa kala saarkoodu uu adkaadaa laakiin waxaa lagu kala saaraa dee mid kasta tacriifintiisa oo masalan caamka waxaynu soo tilmaanay inuu yahay lafdiga wada shamliya afraaddiisa oo dhan isagoon xasrin iyo koobid aan ku shamlinaynin amaa mutlaqu isagu ma camimo afraaddiisa oo dhan ee wuxuu isagu ku gaar yahay fardi hayru mucayana fardi aan cayinayn buu isagu gaar ku yahay marka caamkana waxaa la odhanayaa shamlintiisu waa caam cumuumkiisaa shumuuliya mutlaqana waxa odhanaya cumuumkiisaa bedelyaho bimacnaa wuxuu ku dhacayaa fardi isagoo fardigaasi bedelka afraad kale taa waa lagu kala farqiyaa caamka iyo mutlaqa oo caamkuna afraaddii oo dhan buu wada gaadhayaa oo iminka haddii la yidhaahdo masalan acti man fi lbeyti cidda gurigan ku sugan oo dhan bay noqonaysaa haddii la idhaha acti waaxidan fi hada lbeyti mid gurigan ku jira siina dee mid qurhown bay noqonaysaa midkaasi markaa intiina mid walba uu noqon karaa laakiin cidda gurigan ku jirta haddii la idhaha si caam bay noqonaysaa oo dhammaantiin bay noqonaysaa laakiin haddii la yidhaahdo waaxidan fi hada lbeyt mid qurun mulaysa midkaasina waa qayru mucayano kii kasta wuu ku ruboobi karaa mutlaqa kaasaa la yidhaahdaa caamkuna waa noocaa waxaa kaloo lagu kala farqiyaa waxaa la yidhaha caamka istina gala oo waxbaa laga soo reebi karaa mutlaqa laakiin istina ma galo oo masalan aayaddaa qur-aanka ee ilaahay leeyahay ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati watawasau bilxaq watawasau bisabr ina alinsaana kullu linsaan kullu insaan waata ayay macnaheedu noqonaysaa insaan dhammaantii khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina baa la markaa insaan oo dhan bay wada camimtay moogtay markaasaa la kuwaa mooyaane laakiin haddaad tidhaahdo ina insaanan lafii khusr insaan baa khasaaro ku sugan qof quraa khasaaro ku sugan ila aladiina kuwii mooyaane ma imanaysa markaa waayo waaba shaksi keliya maxaad ka soo reebi ya shaksi keliya dee waxba lagama soo reebo in istinaha la yidhahdo waa munqatic mooyaane istinahu markuu munqatica la yidhaahdo mutasilka aan ahayn munqatica uu yahay dee laakiin insaanan baa la odhan karaayo laakiin baa lagu awilaa marka wuxayna yidhi sheekhu maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qaydin ka xaqiiqada ku tusiyaa la yidhaha iyadoon wax qayda wadanin masalan insaan xayawaan dirham dinaar guri daar ya xaqiiquu ku tusinaya wax qayda wadanin hadalkaa ilaahay ayaa markaa u deliilay fa taxriiru raqabati min qabli an yatamaasa waxaa korkiisa aday qoor inuu xoreeyo intaanay istaabanin markaa raqaba mid bay ku rumoobaysaa haddii aad markaa aya raqaba aada xorayso qof ka soo baxay amarkaa ilaahay baad noqonaysaa faqaraja biqowlina maa dalla cala alxaqiiqati an alcaamu liannahu yadullu cala alcumuum buu ku tusiya laa calaa mutlaqi alxaqiiqati faqad kuma tusiyo wakharaja biqowlina bilaa qaydina almuqayadu ayaa isaguna ku baxaya tacriifu lmuqayad muqayadka tacriifintiisa almuqayadu luqatan muqayad haddaad doonayso maa ka jucila fiihi qaydun dabar la yeelay baa la dhaha min baciirin awriyo wa naxwihi wixii la mid a luqa haddaad doonayso muqayad waa kala dabray ama awr ha ahaadee labada adin la ysu saaray ama wax la midaba ha ahaadee masalan awrba ha ahaado ama qof la dabrayba ha ahaado waxaa dhaha maa jucila fiihi qaydun kii dabar la yeelay baa la dhaha min baciirin wa naxwihi ee awr iyo wixii la mida ah kaasaa muqayad la yidhaahdaa wasilaaxan xagga istilaaxana waxaa la dhaha maa dalla cala alxaqiiqati ka xaqiiqada kugu tusiyey biqaydin qayd iyo dabar ka qowlihi tacaala fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa lagu leeyahy qoortaas oo mu'minatin ilaahay rumaysay muqayadna istilaax ahaan wuxuu ku tusinayaa xaqiiqadii xaqiiqadaasoo weliba muqayado ahoo wax lagu qayday oo wax lagu dabray iminka fataxriiru raqabatin baa la yidhi hamudla muqayadatin ee mu'minatin oo ilaahay rumaysay bimacnaa mu'mina baa lagu qayday kelimada mu'mina ayaa qayda iminka marka waxaa la yidhaahdaa qaydku hadduu caam ku soo aroorana takhsiis baa la yidhahdaa mutlaq hadduu ku soo aroorana taqyiid baa la yidhahdaa halkaasaa ku kala farqiya iminka waa sifo markaynu khusu takhsiiska soo maraynay lafdeeda waxyaalihii wax inoo khasisayay sifada ka mid ahayd marka maxaa kuu kala farqi noqonaya waxaa kuu farqi noqonaya haddii sifadani ay daba socoto mutlaq hadday daba socoto waxaa la odhanayaa waa taqyiid hadday caam daba socotona waxa la odhaya waa takhsiis ayaa la odhanaya hadba waxaad eegaysaa uunka ka horreeya ayuunbaad eegeysaa فتحرير رقبة مؤمنة العمل بالمطلق وكدقنك مطلقة يجب وحا واجب العمل بالمطلق مطلقا إن لقو عمل فلا أي واجب على إطلاقه إطلاقه سايا سيدين دي ساين لقو عمل فلا واجب إلا بدليل دليل مويانا يدل كتسنيا على تغييره دبرين تيسا لأن العمل ku dhaqanka binusuusilkitaabi wasunna lagu dhaqmaa waajibun waa mid waajiba calaa maa sina loogu dhaqmo taqtadiihi ay keenayso dalaalatuhaa tusinteedu xataa yaquuma ilaa uu istaago daliilun daliil calaa khilaafi daalika sidaa khilaafkeeda ku tusinaya ilaa daliil loo helo in sidiisa loogu dhaqmaabaa waajiba waxau leeyahay sheekhu caamkana waynu nidhi oo waxau yidhi caamka waxa waajiba cumuumkiisa in loogu camal falay ilaa takhsiis loo helo mutlaquna waa caynkaasoo kale oo waxa waajiba mutlaqiisa in loogu camal falay ilaa daliil qayda loo helayo waa qaacida ayay dhinacaa ka dhigan tahay qaacidadaasi waxay ku anfacaysaa abwaabta fiqiga oo dhan wax liyaaliyo waxa ay ku qaydeen ee ay ku dabreen fuqahadu wax mutlaqahoo shareecada ku soo arooray kitaabka iyo sunnaha ku soo arooray qaydkaa iyo dabarkaa haddii loo helo nasna dee wuu qaydmi haddii kalena qaydmi maayo misaal ahaan kasoo qaada safarka ilaahay muxuu yidhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaxa an taqsuruu min asalaa markaad dhulka u socotaan dembidi kama haysa salaada inaad gaabisaan ilaahay markaa safarkaa miyuu masaafo lix iyo toban farsakh ama laba maalin socod miyuu ku qayday ma qaydin sunnuhu miyuu ku qaydu ku xidhay maya kuma imanina xadiidka saxiixa waxa weeye saddex mayl ama farsakh markuu u baxo rasuulku salaadda ayuu gaabin jiray markaa mar haddii aanu wax ku qayday safarkaa aanu jirin masaafo mucayana ama muddo mucayana itlaaqiisaasaa waajibaya in lagu camal falo marka wixii mutlaqu safar la odhan karo mutlaqu safar wixii safar lagu magacaabi karo haddii la odhaya habeen halkanuu yar gaadhay tuuladan yar buu gaadhay iyo haddii la odhaya wuu saf halkii la ydhaha wuu u safraynaa walow dhowr saacadoodba ha loo socdee safar la odhan karana waad ku gaabinaysaa salaadii oo ruqaskii safarka waad kula imanaysaa wixii aan safar la odhan karayninna dee safar markaa u isticmaali maysa waa mutlaq xaydka oo kale ay markaa soo qaatana wa yas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid ilahay ka dheeraada buu dumarku yidhi inta ay xaydka leeyihiin habeen iyo maalin aliya rasuulkiisu toona kuma qaydin idlaaqiisaasuu ahaanaya labada xadid dhexdooda saddex iyo toban iyo shan iyo toban udhexaysa fuqahaadun baa ku qayday wax daliila looma hayo yani idlaaqiisaasuu ahaanaya yani abwaabta fiqiga oo dhan yani qaacidadaa waad gelin kartaayo markaa waad ugu camal fali kartaa yajibu alcamalu bilmutlaqi calaa idlaaqihi lagu cal ilaa bidelin yadullu calaa taqyiidihi in loo helo daliil taqyiidkiisa ku tusinaya mooya laanna alcamala binusuusi lkitaabi wasunna waajibun waa mid waajiba in loogu dhaqmo calaa maa taqtadiihi calaa maa taqtadiihi waxay keensaa dalaalatuha xataa yaquuma daliilun calaa khilaafi dalik ilaa uu daliil ku tusiyo la helo sidaa khilaafkeeda waidaa warada marka uu soo arooro nasun muطlaqun nas muطlaqahoo la sii daayey wa nasun muqayadun iyo nas la dabray wajaba waxaa waajiba taqyiidu lmuطlaqi kaa la sii daaya in lagu dabra bihi ka muqayadka ah waase goorma in kaana alxukmu hadduu xukunku yahay waaxidan mid keliya wa ilaa haddii kaloon xukunku mid ahayna iskhilaafsan yahay cumila waxaa loogu dhaqmayaa bikulli waaxidin mid kasta calaa maa warada calayhi siduu ku soo arooree min ilaaqin siidayni ow taqyiidin ama dabrida wuxuu leeyahay sheekhu hadduu nas yimaado nas mutlaqa iyo nas muqayada baa yimaada ayaa yimi waxa waajiba in ka mutlaqaahee la sii daaye kan dabran lagu qaydo lagu xambaaro laakiin shardi waxa ah in xukunku yahay mid keli ah hadduu xukunku iskhilaafsan yahay iskhilaafka asalka xukunka laysku khilaafay wuxuu ku tusinayaa sifada xukunkana in laysku khilaafi karo isagaa markaa sheekhu inoo miihaalinaya wuxuu idhi haddaba mihaalu maa kaana alxukmu fiihimaa waaxidan mihaalka ka uu yahay xukunku mid mida ka mutlaqa iyo ka muqayadkaa markuu xukunku yahay mid mida qawluhu tacaala ilaahay odhaadiisa weeya fii kafaarati ihaari kafaarada dihaarka uu yidhi fataxriiru raqabatin qor xoraynteed baa lagu leeyahay min qabli an yatamaasa intaana istaaban iyo wa qawluhu odhaadiisa fii kafaarati alqatli kafaarada dilka ilaahay uu yidhi fataxriiru raqabatin mu'mina qor xoraynteed baa lagu leeyahay faalxukmu waaxidun xukunku waa mid wahuwa taxriiru raqaba waa qoor xoraynteed xukunka meesha yaalla waa qoor xoraynteed fayajibu waxa waajiba markaa taqyiidu lmuطlaqi ka la idlaaqay in la dabro fii kafaarati dihaari kafaarada dihaarka ka la idlaaqay ee raqaba un la yidhi bilmuqayadi ka la qayday fii kafaarati lqatli kafaarada dilka lagu qayday in lagu xambaaraaba waajiba marka laysku xambaarana maxaa ka soo baxaya wayushradu liimaanu iimaan baa la shardiyaa fi raqabati qoorta fii kulli minhumaa mid kastoo labadooda ka hadlay iimaan baa loo shardiyaa ilaahay kafaarada dilka markuu qofku wax dilo kafaarada lagu leeyahay fataxriiru raqabatin mu'mina ayaa ilaahay yidhi way qaydakaasi kafaarada dihaarka hortuu ilaahay wuxuu yidhi markuu ninku gabadhiisa dihaaro fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasa qoor xoraynteed baa lagu leeyahy qoortaa waa la idlaaqo iimaan laguma qaydin kafaaratulqatligiina ilahay muxuu ihi fataxriiru raqabatin mu'mina iimaan bay ku qaydin xukunkuna waa mid keliya waa qoor xoraynteedun marka maxaa la samaynayaa dee taa mutlaqa ah waa in lagu xambaaraa tan muqayadkahoo ayana la yidhaahdaa waa fa taxriiru raqabatin mu'minati min qabli an yatamaasa addoon xoraynteed mu'mina wey haddii la yidhaha xaggee laga keenayna dee qaydka tan kale ee isku midka yihiin lagu qayday ayaa lagu xambaaraya baa la leeyahay faalxukmu waaxidu wahuwa taxriiru raqaba fayajibu taqyiidu lmuطlaqi fi kafaarati dihaari bilmuqayadi fi kafaarati lqatli wayushtaradu liimaanu iimaan baa la shardiyaa fi raqabati fi kulli minhuma mid kasta labada ka haday wa mihaalu maa shay mihaalkiisuna waxa weeye laysa alxukmu fiihima waaxidan xukunkoodu aanu ahayn mid mida qawluhu tacaala ilahay odhadiisa wasaariqu tuuga iyo wasaariqatu tuugadda faqطacuu aydiyahumaa gacmahooda jara baa ilaahay iyo wa qawluhu ilaahay odhadiisii fii aayati lwudu uu yidhi faqsiluu wujuuhakum gacmihiina wajiyaalkiina maydha waajikum iyo gacmihiina ila almaraafiqi ilaa xusullada faalxukmu mukhtalifun xukunku wuu iskhilaafsan yahay fa fi luulaa qaطcun ta hore goyn baa loo jeedaa wa fi haaniyati quslun ta labaadna waa maydhin falaa tuqayadu luulaa ta hore lagu qaydiyaa bihaaniya bale tabqa calaa ilaaqihaa ilaaqeedaasay ahaanaysaa wayakuunu lqaطcu min alkuuci kuuca ayaa laga jarayaa mifsal lkafi kafku halkaa uu ka kala baxo waalgusluna ila almaraafiqi qusliguna ilaa maraafiqdiisa iyo suxulladaas ayuu ahaanaya marka ay xukunkii iskhilaafsan yahayna waxa weeye ee nas mutlaqa iyo nas muqayada oo isku wax ku soo arooray laakiin xukunkii iskhilaafsan yahayna dee waa aayaddaa tuugada ilaahay le wasaariqu wasaariqdu faqdacuu aydiyahumaa gacmahooda jara gacmuhun baa la yidhi xad laguma qaydin halkan kalena maxaa la yidhi faqsiluu waaydiyakum ila almarafiqi gacmahana maydha ilaa iyo suxullada markaa gacmihii way idlaaqan yihiin halka laga jarayo xadka sariqada xagga waysadana ilaa maraafiqday ku qaydan yihiin markaa ma isku xambaaraynaayo gacmaha idlaaqanee sariqada gacmaha qaydan ee xagga maydhidda waysada ma la isku xambaaraya maya baa la leeyahy xukunkaa iskhilaaf aad iyo laxad isu khilaafsan waayo midna waa xubin la jarayo bini aadam midna waa xubin la maydhayo markaa farqigaasaa jira mid afar xubin buu ku gaariyay midna xubin quruu ku gaaryahay mid sababkiisu waa xaaray midna sababkiisu waa mubaaxo midna sababkiisu waa sariqa midna sababkiisu de waa cadatha waa iska shay mubaaxa markaa la iskuma xambaaraya markuu noocaasoo kale yahay eyad inteebaa loo yaqaana baa lodhaya tan idlaaqan ee faqtacuu aydeehumaa jara yad inteebaa la ydha yad xataa marka magta laga hadlayo gacanta waa intaa hore un intaa jaraq laydaasu wey kana dee inteedaa lagu qayday ee lagu daayey ayuunbaa iyada lagu daynayaa oo lagama sokaysiin karo falxukmu mukhtaliif way iskhilaafsan yahi fi lulaa qadcun wafi haaniyati qusl falaa tuqayadu lulaa bihaaniyati ta hore ta labaad lagu qaydi maayo bala tabqa calaa ilaaqihaa ilaaqeeda say ku baaqi ahaanaysaa wayakuunu lqaطcu min alkuuci kuuc waxaa la idhaha waa lafdaayir rasuulka ku beegan baa la idhaha fakuucun yali ibhaamaliyadi wamaa yali likinsani kursuucun warusqu fi lwasط wcadmu yali hamrisi mulaqabu bibuucin fakud bilcilmi waxdar min qaladi yani shicir baabay ku tixi jireenoo yani iyagoo kala saaraya lafaha kuuc waxaa la yidhaha fakuucun yali ibhaam lyadi kuuc wuxuu la xidhiidhaa ibhaam lyadi wamaa yali likhinsarihi faryarada lakala xidhiidha kursuucun baa la ydhaha warusqu fi lwasq rusqana halkaasaa la ydhaha wacadmu yali ibhaam rijli ka lugta suulkeedana mulaqabun bibuucin buuc baa la yidhaha fakud bilcilmi waxdar min qaladi cilmiga qaado qaladkana iska ilaaliyo waxay odhan jireen marka waadii hore fayn fayn fayn buucag fayn kuucag haddaan idhaa garan maayo way dhahdaa ama alqabiyu carabtu waxay tahay alqabiyu man laa yacrifu min kuuci mi- eh, kuucahu min buucihi haddaanu kuuciisa iyo buuciisa kala aqoonin waa qabi waa axmaq buu macnaa yahay kuuc iyo buuc haddaanu kala garanin walquslu ila maraafiq qusliguna ilaa maraafiqda ayuu noqonaya almujmal walmubayan mujmal waa kaa la duuduubay iyo kaa la caddeeyey tacriifu lmujmal mujmalka eray bixintiisa waalmujmalu luqatan almubhamu kaa la qariyay baa la yidhaahdaa waalmajmuucu iyo ka la ururiyey waistilaaxana maa yatawaqafu kuu ku taagan yahay baa la yidhaha fahmulmuraadi minhu ujeeddada laga leeyahay fahankiisu calaa hayrihi buu ku taagan yahay imaa fii tacyiinihi ama cayinidiisa ayaa ku taagan wax kale ow bayaani sifatihi ama sifadiisa caddayntiisa ow miqdaarihi ama qadarkiisa waxayna leeyahay sheekhu caamkii iyo khaaskii mutlaqii iyo muqayadkii markuu inoo soo sheegayba mujmal iyo mubayanna halkanu inoogu sheegayo ayana mushaabaha ka dhaxayso caamkaa iyo mutlaqaas ayaa iyaguna ku yar dhow yihiin markaa mujmal haddaad doonayso wuxuuna yidhi luqahan almubham waalmajmuuc shaygaa la qariyey shayga la qariyaan la caddayni mujmal waa la yidhaahdaa shaygaa majmuuca ah na mujmal waa la yidhaahdaa haddaad tirooyin tiri sood markaa gaadhsiiso hadaa mujmalumaa sabaqa baad odhata mujmalumaa sabaqa masala intaad tiray wax soo sheeg mujmalumaa sabaqa markaa shaygaa arrinkiisa oo aanu caddaaniyo shaygaa la ururiyeyba mujmal waa la yidhaahdaa istilaax ahaanna waxaa la yidhahdaa maa yatawaqaf wuxuu ku taagan yahay fahmulmuraadi ujeeddada minhu laga leeyahay fahankiisa yani ujeeddada isaga laga leeyahay fahankiisaa wuxuu ku taagan yahay calaa hayri wax kale fahan ujeeddadii isaga shaygan laga lahaa fahmiddaad fahmi lahayd baa waxay kaaga xidhan tahay shay kale macnaa isaga keligii ujeeddadii laga lahaa ma fahmi kartid bay ka dhigantay markaa lafdi aan ujeeddadii lafdi lafdigiisa laga fahmin baa jira laakiin waxaa laga fahmayaa kayrkii oo masalan dariiq kale ku yimi shaygaa kale markaayn uu ku taagan yahayna wuxuu kaga taagan yahay lala fahmi waayo imaa xagga cayinitaankiisii in shaygii la cayimo imaa in sifadiisii la caddeeyo imaa in miqdaarkiisi iyo qadarkiisii la caddeeyo haddaba wuxu uhi sheekhu mihaalu maa yaxtaaju ilaa kayrihi waxa kayrkii u baahan fii tacyiini cayinitaankiisa qawluhu tacaala ilaahay odhaahdiisa weeye waalmuطallaqaatu dumarkii la furay yatarabasna way nagaan oo way nagayn waa tani waa khabar bimacna almr ha nageeyaana bianfusihina alaaata quru'in saddex qur'in faina alqur'a lafdu mushtarakun waa lafdi mushtaragahoo u dhaxeeya bayna alxaydi wauhri xayd iyo duhri fayuxtaaju ama fayaxtaaju wuxuu u baahanayaa fii tacyiini axadihima midkood cayimitaankiisa ilaa daliilin daliil buu u baahanaya ka looga jeedo daliil buu u baahanaya waxa uu leeyahay sheekhu marka uu u baahan yahay xagga cayinitaankiisa xaggan marka yani ijmaalku kaga jira xagga cayimitaankiisa waxa weeye aayadda qur-aanka ilaha yihi wlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru saddex qur'i ayay naftooda nageynayaan lafdigaa qur'iga la yidhaahdo ayaa lafdi mushtaraga ah macnaha lafdigana luqada carbeed laba macne u suubam calaa sabiil ishtiraak yani way wadaagaanoo kanna waa la odhan karaa kanna waa la odhan karaa marka waxaa loo baahanayaa dee caddayntiisa marka midkood lagu cayimayo laleeyahay waa kaa daliil buu u baahanaya in iminka qur'igii xayd looga jeedo iyo in duhri looga jeedo waxaa laga maarmaana daliil kale in loo helo mar haddii lafdigani labadan macnaba uu ka dhaxeeyo xayd iyo iyo dahaaraba hadduu ka dhaxeeyo marka aad ku sheegayso duhri ama markaad xayd ku sheegayso waa inaad u heshaa wax kaloo ka baxsan ilain isagii halkaasu yaalla labadiiba wuu u siman yahay xaydna waa la duhrina waa la yidhahdaa marka markaad leedahay waa xayd ama markaad le waa duhri waa inaad heshaa wax kale oo ka baxsan isaga ila isaga halkaasu labadiiba u taagan yahay markaa kolley culimaduna waxay qaateen qoloba adigu sibay qaateenoo haddii la yidhaha duhrina macnaheedu waxa weeye saddex duhri bay gabadhii ku ciddo tirsanaysaa haddii xayd la yidhahana saddex xayd bay ku ciddo tirsanaysaa weyi oo haddii la yidhaahdo duhri bay ku ciddo tirsanaysaa ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa marka ay xaydka afraad gasho markaasaa saddex qur'i xaydka afraad markay gasho iminka iyadoo daahiraha la fura bay ahayd markay saddex xayd u dhammaadaanay ka afraad gasho ayay dee saddexdii xayd markaas ay u dhammaadeen haddii la yidhaahdo waa xayd haddii la yidhaahdana marka ay xaydka saddexaad ay haddii la yidhahdo baan leeya waa xagga duhriga hadii la waa xagga duhriga haddii la yidhaahdo duhri haddii lagu sheego markay xaydka afraad guda gasho ayay dee saddexdii duhri u dhammaanayaan haddii la yidhahdo laakiin waa xaydna marka ay guda gasho xaydka afraad waxaan leeya markay xaydka saddexaad markuu ka dhammaado ayay markaa ciddaheedu dhammaanaysaa markaa lafdigii waa mujmal in xayd loola jeedo in duhri loola jeedo culimaduna waa isku khilaafeenoo sidaa waa isku qabteen marka waxaana saxiixa bay yidhahdaan inkastoo shacfiyadu ay duhri qaateen waxaana markaa ay u badan yihiin inuu xaydka yahay alaaata qur waayo xadiid saxiixa baa ku saaray litajlis aqra'ahaa qur'iyadeeda ha ha iska fadhiisata gabadhu macnaa xilliga xaydka lede adhaarteedima waana sariico sunnaa ku yimi oo qur'igii ku fasiraya xayd ku fasiraya way kaasi waa kaa wa mihaalu maa yaxtaaju ilaa kayrihi waxaa kayrkii u baahan fii bayaani sifatihi sifadiisa caddayntiisana qawluhu tacaala ilahay odhadiisa wey waaqimu salaata salaada oga fa ina kayfiyata iqaamati salaa qaabka ogidda salaadu majhuulatun mid laga jaahil yahay weeye taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa bayaanin caddayn wa mihaalu maa yaxtaaju ka u baahan ilaa kayrihi fii bayaani miqdaarihi qadarkiisa caddayntiisana qawluhu tacala ilahay odhadiisa weeye waatu zakaata zakada bixiya faina miqdaara zakaati alwaajiba sakada waajibkaa qadarkeeda majhuulun mid laga jaahil yahay wey yaxtaaju ilaa bayaanin bayaan iyo caddayn ayuu isaguna u baahanaya wuxuu u baahnaa buu ina yidhi sheekhu kayrkii u baahanaya xagga sifadiisa caddaynteedana waaadalka idhaahday waaqiimu salaata maxaa yeelay kayfiyada iyo qaabka salaada loogaya mid majhuul laga yahay weeye bayaan bay u baahantay salaada ooga baa lay ijmaal wey kayfiyate ma garanaysid intaad tukanaysay qaabkaad u tukanaysay marka waa lafdi mujmala wey oo bayaan u baahan xagga miqdaarka marka uu yacni ijmaalku kaga jirana ee u baahan yahayna waa aayaddaa qur-aanka waatu zakaati leyl zakada bixiya maxaa yeelay miqdaarka zakada waajibkahay mid majhuula weeye isaguna bayaan ayuu u baahan yahay si yacni intensiya yansiya waxaasoo dhan ayaa ijmaal kaga jira waaya tacriifu lmubayin mujmalkaasaa la yidhahdaa tacriifu lmubayan kaa la caddeeyey tacriifkiisu almubayanu luqatan almudhar walmuwadax mubayinka luq ahaan waa kaa la muujiye kaa la caddeeyey waistilaaxan xagga istilaaxana waxaa la idhaha maa yufhamu lmuraadu minhu ujeeddada laga leeyahay kala fahmayaa la dhaha imaa biasli lwadci dejinta asalkeedaa lagu fahmaya ow bacda tabyiini ama caddaynta kadib ayaa la fahmayaa wuxuu leeyahay sheekhu mubayan luqa ahaan waa shaygaa la muujiyey lana caddeeyey shay kastaoo mudharahoo ama muwadaxoo la caddeeyey mubayan waa la yidhahdaa xagga istilaaxaanna waxaa la yidhaahdaa waa wixii laga fahmayo maa yufhamu lmuraadu minhu biasli wadci aw bacda tabyiin ama asalkii ujeeddada laga leeyahay baa asalka wadci ahaan iyo dejintana lagu fahmayaa ama caddaynta kadib intii la caddeeyey ee wax kala caddeeyey kadib ayaa la fahmayaa wixii markaa ujeeddada aslu wadci lagaga fahmayo mubayan baa la yidhaha bidaatihi wixii ujeeddada laga fahmaya intii la caddeeyena mubayan baa la yidhaahdaa iminka aqiimu salaata oo kale iyo aatu zakaatadii oo kale dee mujmal bay asalka wadciga ahaayeen laakiin markii la caddeeyey ee nebigu afcaashiisa ku caddeeyey ayay mubayan noqdeen wasilaaxan maa yufhamu lmuraadu minhu ima biasli wadci aw bacda tamiin mihaalu maa yufhamu lmuraadu minhu waxa ujeeddada laga fahmi biasli wadci lafdu samaa waa lafdigaa samaa ard dhul jabal buur cadl cadaaladii ulm waa ulmiga sidq runtii fa hadihi lkalimaat kelmadiyo wa naxwaha wixii lamida mafhuumatun waxaa lagu fahmay asal wadci asalka deshita hore se loo dejiyey ayaa lagu fahmaya walaa taxtaaju ilaa gayriha u baahan maysa fii bayaani macaanaha macnaheeda caddaynteeda cimad kale waxba kagama xidhnaa samana sideedaad u taqaanaa oo yacni inaad daruuro u la doonan maysa ama wax kale la doona samana sideedaad u taqaanaa dhul sidiisaad u taqaanaa buuri waa sideeda cadaaladi waa sideeda dulmi yacni run eraya noocaas oo kalea wmihaalu ma yufhamu lmuraadu minhu mihaalka laga fahmayo bacda tabyiini qawluhu tacaala waaqiimuu salaata salaada oga waatu zakaata zakadana bixiyo wey faina aliqaamata waliitaa oogidda iyo bixintu kullu minhuma mujmalun waa mujmal laakina shaarica shaarica oo ilaahay ah ama nebiga ah ayaa bayanahumaa caddeeyey fasaara lafduhumaa lafdigoodu wuxuuna bayinan mid cad bacda tabyiini caddaynta kadib ayuu noqday mid cad caddayntaa kadib buu noqday bidcad alcamalu bilmujmal ku dhaqanka mujmalka yajibu waxa waajiba cala almukallafi qofka mukallafka ah baaliqa caqliga waxa waajib ku ah caqdu lcasm goosashada inuu guntado cala alcamali ku dhaqanka bilmujmali shayga mujmalkaa ku dhaqankiisa mataa xasala bayaanuhu markuu xasilo caddayntiisa waxa waajiba buu leeyahay sheekh qofkii inuu goosto caqdulcasmi casmin yani inu inu inu inu inu inu inu inuu goosto waa laba eray oo isku macno dhow macnaha inuu maskaxdiisa ka goosto inuu ku dhaqmayo cala alcamali bilmujali mataa xasila bayaanhu markuu bayaankiisu xasilo macnaha markay soo degtay aayadda waatu zakaata zakada bixiya zakada bixiya waxa waajib ku noqonaya qofkii muslimkaa inuu yidhaha samicnaa wa atacnaa waana inuu casmiga goostaa inuu sameeyo marka loo caddeeyo qaabka loo bixinayo macnaha maxaa ku dhiman sideen u bixinayaa qofkii waa inuu goostaa inuu ku dhaqmo marka bayaankiisuu caddaado marka bayaankii inuu isagaa deetana sidii inuu fuliya isagoo diyaar horeedhiya markaa waa inu fuliya markaa yajibu cala almukallafi caqdulcasmi ayna caqdulficli ma odhan ficil samayntii ma odhan waayo ficilkii baa hayru mumkina hadda mujmal la kaalay lagu odhan maayo laakiin wadiifadaadu waa maxay mujmalka waa inaad goos goosasho casmi iyo niyad adag yacni casiimada iyo go-aanka waa inaad maskaxda ka goosataa inaad ku dhaqmayso marka bayaankiisa ku xasilo wاnabiyu nabiguna sala اla alay slm qad bayana liummatihi ummaddiisa wuxuu u cadeeyey jamiica shariicatihi shareicadiisa dhammaanteed usulaha wa furuucaha asalladeeda iyo furuucdeedaba xataa taraka alumma ilaa ummadda kaga tegay calaa shariicatin baydaa shareeca cad naqiyatin oo dahiran layluhaa habeenkeedu ka nahaariha uu la mid yahay walam yatruk ilbayaana caddaynta kama tegin cinda alxaajati ilayha marka loo baahan yahay abadan weligii kama tegin macnaa wuxuu idin leeyahay sheekhu nebi maxamed ummaddiisa shareecadoo dhan waa u caddeeyey waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim ila waxaa la yidhi waxaan kugu soo dejinay inaad dadka u caddaysay wixii loo soo dejiyay marka ficilkiisa iyo qawlkiisa iyo taqriirki waxoo dhamiba tafsiir iyo caddayn bay u ahaayeen kitaabka qur-aanka ah markaa wuu caddeeyey usuusheeda iyo furuucdeeda ummaddana wuxuu kaga tegay calaa shariicatin baydaa naqiya layluhaa ka nahaariya habeenkeeda iyo maalinteedu isku mid yahay walam yatruk ilbayaana cinda alxaajati ilayha abadan weligiina ayada oo caddayn loo baahan yahay yacni caddayntaas kama tegin waa qaacida ay yidhaahdaan yani culimada usuulku ay dhana laa yajuusu taakhiru lbayan can waqti alxaaja caddaynta in laga dibdhigaa ma banaana xilliga loo baahan yahay xilliga loo baahan yahay caddaynta in laga dibdhigaa ma banaana ee markaa loo baahan yahay waa inaad caddaysaa ya ayuha rasuul balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu ayaa lagu yidhi wa bayaanuhu sala allahu alay waslam nebiga caddayntiisuna imaa bilqawli qawl inay noqoto aw bilficli inay ficil noqoto aw bilqawli waalficli jamiican iyo inay labadaba noqoto oo ku caddeeyo mihaalu bayaanihi bilqawl ku caddaynta uu qawlka ku caddeeyey waxa weeye ikhbaaruhu ka warankiisa can ansibati zakaati zakada nasiib yani nisaabiyadeeda wa maqaadiriha iyo qadaradeeda kamaa fii qawlihi tacala fiima saqati samaau waxay samadu waraabisay alcushr toban meeloodoo meel ayaa lagu leeyahy bayaanan isagoo cadaynaya limujmali qawlihi tacaala ilahay hadalkiisii mujmalka ah waatu zakaata zakada bixiya nebigu marka uu qowl ku caddaynayey waxaa ka mid a ka warankaa uu nisaabiyada zakada inooga warramay xadiida farabadan iyo qadariyaalkeeda sida xadiidka uhi fiima saqati samaau wixii zaracee ay samadu waraabisay cushur baa lagu leeyay kii mu'aan iyo qarashka walaa nisful cushur buu ahaa laysa fima duna hamsati awaaqin sadaqa shan waqadood wixii ka soo hooseeya sadaqalama fii kulli mi'atay dirhamin rubcu lcushr ayaa ahaada waxa liyaariyo waxaasoo dhami yacni waxa uu inuu ku caddaynayay bayaana limujmali qawlihi tacala waatu zakaata zakada bixiya wa mihaalu bayaanihi bilficl ku caddaynta uu ficilka ku caddaynayay mihaalkeeduna waxa weeye qiyaamuhu nebiga kuqubitaankiisa biafcaali lmanaasiki acmaasha xajka afcaasheedii uu ku kacay amaama alumma ummadda horteeda bayaana limujmali qawlihi tacaala ilahay hadalkiisii mujmalka isoo ku caddaynaya walilahi cala annaasi xiju lbeyti ilahay waxa ugu sugnaaday dadka inay beytka usoo xajiyaan wakadalika salaatu lkusuuf baa la mid yahay salaadda madoobaanshaha calaa sifatihaa qaabkeeda uu tukaday hiya iyadu fil waaqici se waaqicee jirta bayaanun waxay caddayn u tahay limujmali qawlihi sala allahu alay slam nabiga hadalkiisii mujmalka hay ahaa fa idaa ra'aytum markaa aragtaan minhaa shay-an fasalluu tukada haddii aad wax ka aragtaan tukada waxau leeyahay sheekhu ku caddayntana waxaa ka mida uu ku caddaynayey ficilkana ku kiciddii uu nebigu ku kacayey afcaasha manaasigta manaasigta xajka ama manaasigulxaj waa acmaalu lxaj manaasigtii acmaashii xajka ayaa uu ku kacay nebigu ummadda horteeda iyadoo ummaddu arkaysa ayuu gutay isagoo u caddaynaya walilaahi cala annaasi xiju lbeyt weliba wuxuu laha khuduu canii manaasikakum waar iga qaata manaasigtiina iyo acmaashiina iga qaata ayuu lahaa nebigu markaa taasina waxay ahayd caddayn wakadalika uu ficil ku caddeeyey wakadalika salaatu lkusuuf salaada madoobaanshaha calaa sifatihaa qaabkeeda u tukadayna hiya fi lwaaqici bayaanu limujmali qawlihi faidaa ra'aytum minhaa markaa shay-an wax ka aragtaan fasalluu tukada hadalkaa mujmalkee uu sidaa yidhi ayay markaa caddayn u noqonaysay wa mihaalu bayaanihi bilqowli waalficl qowl iyo ficil markuu ku caddaynayana waxa weeye bayaanuhu kayfiyati salaati caddayntiisa uu qaabka salaadda caddaynayey fainahu kaana bilqowli qowl buu ku caddeeyey kamaa fii xadiidi lmusii kii xumaynaya fii salaatihi xadiidkiisa oo kale xaysu qaala markuu yihi sala allahu alay slam idaa qumta ila salaati faasbiq yani markaad salaada u kacdo waysa dhamaystir uma istaqbil ilqiblata qiblada qaabil fakabir deedna allahu akbar dheh isagoo qowl iyo ficilba ku caddeeyey mihaalkiisuna waxa weeye waa caddaynta uu qaabka salaada caddeeyey oo caddayntaa qaabka salaadu qowlna wuu ku caddeeyey oo ninkaa salaadiisa xumaynayey wuxuu ku yidhi rasuulku idaa qumta ila salaati faasbiq uma istaqbil ilqibla fakabir qowlkaa wuu ku saxay wa kaana bilficli aydan ficilna wuu ku caddeeyey oo kamaa fii xadiidi sahl ibni sacd asaacidiy si xadiidkaasoo kale ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu nebigu yidhi ana nabiya sal qaama cala lmimbari mimbarka ayuu isku taagay fakabara markaasuu allahu akbar yidhi wa kabara annaasu waraa'ahu dadkiina dabadiisa ayaa iyaguna allahu akbar ka yidhi wow cala mimbari isagoo mimbarka ku sugan alxadiid wa fiihi xadiidka waxaa ku sugnaa uma aqbala cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay wa qaala wuxu uhi inamaa facaltu haadaa kaa waxaan u sameeyey lita'tamuu bi inay igu dayataan litaclamuu salaatii iyo salaadayda inay ogaataan oo barataan darteed ayaan markaa sidaas aan u yeelay markaa taa hore waxay salaaddii uu ku caddeeyey taa hore waxay dhaceen xadiidka aynu soo marnay isagoo ku caddeeyey qowl wa salaaddii waataynu soo tilmaanay inay mujmal ahayd oo waaqimu salaada salaada ooga baa la yidhi marka xadiidkaa hore wuxuu ku caddeeyey qowl oo ninkaa salaaddiisa xumaynayey waxaa nin masaajidka soo gelay oo tukaday isagoon wax dumanina iyo xasillooniya midna lahayn markaasuu nebiga u yimi oo wuu salaamay nebigu salaanta intuu ku celiyay uhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli warniyow noqo oo tuko waxba maa tukanin saddex jeer buu ku celiyey markii saddexaad bu uhi waladii bacadaka bilxaq ilaahay xaqa kuu soo saaray baan ku dhaartay sidaa ka wanaajin maayo i bar macnaha nebigu xikmad buu isticmaalay oo markii ugu horraysayba muu barin wuxuu daba faray inuu tago oo uu tukado oo uu tukado oo uu tukado markuu intaaba sixi waaye ayuu noqonaya qofkani mid u baahan waxbarid waxa ka maqan markaasuu ogaanaya markii dabeetana ninkii uu saddex jeer yidhi waxba kama jiraan waxaa tukatay ila markii hore inuu wax tukanayaa buu soo haystee hadduu yidhahdo saa iyo saasun dheh yani waxaa laga yaabaa inaanu ahmiyad badan sii siiyeen laakiin saddex jeer marku celiy waxba kama jiraan salaadaadi dee ninkii markaa markii hore inuu aqoon buu tirsanayay markuu ogaaday markaa inaanu aqoon lahayn ee sifir aqoontiisa ay tahay i markaa rasulka yidhi si aan ugu saan hayn karan maya rasuul loo ibar rasulkuna intaas ma ka doonay hors baa waxaanu isbidaya uu wadwado horta inuu faraha ka qaado markaasuu yihi markaad salaada u kacda faasbiq lawdo uma istaqbil ilqibla fakabir uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan markaa tacliim bilqowl bay ahayd barid uu qowl ku barayey iyo caddayn uu mujmalkii hadalkii ilahayna waaqiimu salaata uu qowl ku caddaynayay wa kaana bilficli aydan ficilna wuu ku caddeeyey oo kamaa fii xadiidi sahl ibni sacd asaacidiy ana nabiya qaama cala lmimbari nebigu mimbarka ayuu isku taagay fakabara markaasuu allahu akbar yidhi wa kabara annaasu waraa'ahu dadkiina dabadi ayaa iyaguna allahu akbar yidhaheen huwa cala lmimbari isagoo mimbarka ku taagan oo ka sarreeya ayay dinka allahu akbar yidhaheen alxadiid wa fiihi xadiidkaa waxaa markaa ku sugan uma aqbala cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi innamaa facaltu haadaa kaa waxaan u sameeyey ee aan xaggaa sare ugu baxay ee aan markaa idinkuna isukay daba taagteen lita'tamuu bi inay igu deetaan walitaclamuu salaatiya salaadayda inay ogaataan oo aad barataan markaa si aa yani inama facaltu hada lita'tamuu bi inaa igu dayataan iyo inaad salaadayda ogaataan waxaynu ka garanaynaa inuu nebigu ku caddaynayey ficil mimbarkii buu koray markaa wuu rukuucayey waa markuu sujuudayana hoos ayuu soo degayey oo gunda mimbarka ayuu ku sujuudayay marka uu mimbarka yani haddana laba sujuud ka soo kaco ayuu haddana mimbarka korayay xarakaad fara badan buu markaa samaynayey laakiin wuxuu xarakaadkaa badan u samaynayay limaslaxati salaa xarakaadka faraha badana haddii limaslaxati salaa loo sameeyo waxba ma noqoto iyo dhaqdhaqaaqyo fara badan haddaad samayso halka ay iyagu markaa shaaficiyadu iyo talaata xarakaad mutawaaliyaad iyo ay ku qaydaan waana laga maarmaan runtii qofku marka uu doonayo fiqi inuu barto inuu madhab mucayana ka bartaa waa laga maarmaan oo fiqiga uu ka soo galo madhab mucayana markay dabeetana u dhaanaco madaahibta oo dhan markaa u wada akrisan karaa fiqiga muqaarankahay madaahibta o dhan ka dhexeeya kala rajaxay u akrisan karaa lakiin hadduu is ilaaha un bartanka u ka bilow alla wuxuu ka baxayaa ma jiro marka waxaad ogaanaysaa markaad fiqiga muqaarankee la xidhiidhiyey aad u baxdo raggaa nusuusta mooyaane aan madaahibta ku qaydnayn markaad aragto ayaa waxaad arkaysaa in badan aad dareemaysaa yusrigii shareecada iyo fudaydkii shareecada fuqahadu meel walba si ay ugufaynayeen meel yaroo walba ugufaynayeen ayay marka qaarku cusri ka wada dhigeen wadaadkiiya bal iminka nebigu wuxuu yidhi qofka subxaan allahi dheh marka masala qofkii imaamka ha qaldo subxaan allah soo hadal mutlaqa maha subxaan allah baad odhanaysaa ujeeddadaad ula jeedaaba soo maha imaamka inaad baraajo ayagoo afar bay u kala qaaday waxay idhahdeen inuu iclaam uga jeedo iyo inuu ilaa ilaaqo iyo inuu iclaam iyo ilaaqba uga jeedo waxay dhahen inuu iclaam uga jeedo iyo inuu dikri uga jeedo inuu labadaba uga jeedo inu ilaaqo afartaasay ukala qaaday marka waxa dhahe hadduu ogeysiin keliya subxana allah ida uga jeedo salaadiisi waa burisa iyo hadduu ilaaqo ya haddiise uu dikrihaan subxaana allahi da dikrihaan uga jeedo ama uu labadaba ula wada jeedo salaadiisi waxba noqon maysa bay dhahe macnaha waa gufayn fara badan halkaa inoogu joogo nooca loo yaqaano nooca loo yaqaano daahir iyo muawal tacriifu daahir eray bixinta daahirka aldaahiru luqatan alwaadixu walbayin daahirka xagga luqada waxaa la yidhahaa shayga waadix ee muuqda walbayin iyo kacad waistilaaxan xagga istilaaxana waxaa la yidhaha maa dalla binafsihi waxaa nafahaantiisa kuu tusiyaa calaa macnin raajixin macno raajixa maca ixtimaali hayrihi iyadoo hayrkiina ay suurtagal tahay mihaalu qowlihi sala allahu alayh wasalam waaba qowlkaa nebigu uhi tawaba'uu min luxuumi alibil ka wee tawadu'a fa ina adaahira waxaa ka muuqda min almuraadi bilwuduu'i guslu lacdaa alarbaca waa xubnaha afartaa maydhitaankooda cala sifati sharciya sifada iyo qaabka sharcigaana loo maydho duuna alwuduu wuduugii isaga daahir maaha alladii kaasoo weyse waa anadaafa nadaafadda ah wa kharaja biqowlinaa waxaa ku baxay maa dalla binafsihi calaa macnan aan almujmalu baa baxay liannahu laa yadullu cala almacnaa kutusi maayo binafsihi wakharaja biqowlina waxaa ku baxay raajixin aan idhi almu'awalu mu'awalkii baa ku baxayo liannahu yadullu calaa macnin marjuuxin buu kutusinaya macno laga xoog badan yahay lowla alqariina haddaan qariinadaasi jirin wakharaja biqowlina maca ixtimaali hayrihi aan idhina annasu sariix baa baxay naska sariixa ah liannahu laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan macno keliya mooyaane wax kale kuma tusinayo macnaha sheekhu wuxuu ka hadlayaa halkan daahir iyo mu'awal oo daahirka luq ahaan waxaa la yahay shayga waadix ee muuqda istilaax ahaanna haddii lagu dhahdo daahir waa maa dalla binafsihi calaa macnin raajixin maca ixtimaali hayrihi waa waxaa naf ahaantiisa kugu tusinaya macno xoog badan iyadoo weliba ixtimaalna uu jiro oo macnaha macno aan ahaynoo muxtamalina uu jiro wuxuu markaa inoogu miithaaliyey qowlkaa nebigu sala alla alay slam i tawada-uu min luxuumi alibil ka weysaysta hilibka geela markaa wuduuga iyo weysadu xagga luqada nadaafo ayuu ku yimaadaa marka wuxuu leeyahay sheekhu waxaa daahirkee ka muuqanaya ujeeddada wuduuga looga jeedaa waxa weeye waa guslu acdaa alarbaca calaa sifati sharciya daahirku waxa weeye waa weysadii ahayd in xubnaha afartaa la maydho qaabkii sharciga ahaydna loo maydho ayaa daahirku uu yahay oo daahir markaas yani duuna alwudu aladi huwa nadaafa yani macnaha saa daahirahoo ka daahirsan in looga jeedo weysadii bimacnaa nadaafadda ahayd marka wuxuuna idhi mayritaanka xubnihii afarta ahaa marka dhammaantoodna lama wada maydhay waa iska baabu takliibun maxaa yeele madaxoo kale waa la masaxaye lama maydho markaa sida daahirkaa ee lisaankaa shaarica marka ay ka soo baxdo weysadu xaqiiqa sharciya bay leedahay oo markuu shaaricu ku hadlo sidaynu horeba usoo marnay waxaa lagu xambaaraya in xaqiiqada sharcigaa laakiin masalan haddii ay af kale ka soo baxdo oo masalan masalan nin dee masalan formana ama masalan wastaadahoo wax dhisaya ayaa wuxu uhi tawada-u qabla alghidaa warqadada ka hor tawadu'a dee weysaysta macnaheedu loogama jeedee daahirku markaa wuxuu noqonayaa gacmaha iska maydha marka maa dalla binafsi calaa macnan nin mujmal baa baxay oo isagu naf ahaantiisa dee macno kuma tusinaynin raajixaan idhina mu'awalka ayaa ka baxayo isagu macno laga xoog badan yahay haddaan qarinaasi jirin ayuu ku tusinayaa maca ixtimaali hayrihi maa dalla binafsihi calaa macnin raajixin maca ixtimaali hayrihina naska ayaa ku baxayo dee nasku wuxuu nafahantiisa macno raajixu ku tusinaya wax kalena ma ixtimaali karo annasu sariix liannahu laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan macno keliya mooyaane wax kale ma ixtimaalo alcamalu biaahir waa ku dhaqanka daahirkii alcamalu biaahiri daahirka iyo sida muuqata in lagu dhaqmaayo waajibun waa waajib ilaa bidaliilin in la helo mooy in yasrifuhu ka weeciya can daahirihi daahirkiisa ka weeciya lianna haadihi tani ariiqatu salaf ariiqada salafka weeye walianna axwadu isagaa dadaal badan wa abra-u lidimma dumada qofkana u beriyeel badan wa aqwaa u xoog badan fi tacabudi walinqiyaad addoonsiga iyo hoggaansankana sidaasaa u xoog badan wuxuuna leeyahay sheekhu in daahirka nusuusta lagu dhaqmaa waa waajib ama camali khabari ha haato ama nusuus camaliyoo xukmiyaa ha ahaato midkay doontaba haatee waxaa waajiba in daahirkeeda loo qaato oo wax alliyaaliyo wax kastoo ilaahay uu nafdiisa kaga warramay ama maalinta yoomal akhirka uu kaga warramay waxaa waajiba inaan u qaadanno sida daahirkeeda ilaahay sifooyin fara badan uu leeyahay ayuu kitaabka qur'aanka ka waran wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilaahay weji buu leeyahay oo wejiga ilaahay waynu u sugaynaa oo haddii markaa la yidhaahdo daahirkaasi waa khayru muraad oo wuxuu keenayaa in ilaahay lagu matelo makhluuqii waxaynu leenahay kaasi laazim ma aha oo ilaahay weji usugidda ilaahay wejiga aan usugnay ma ka dhalanayso inuu wejiga makhluuqa la mid noqdo maxaa yeele waxaynu haysanaa laysa ka mithli shay naskaa kale ayaynu haysanaa marka wax alliyaaliyo waxaa ku soo aroora nusuusta sharciga waxaa laga maarmaana in daahirkeeda loogu dhaqmo ilaa bidaliilin yasrifuhu can daahirihi daliil in la helo daliil in la helo ka weeciya daahirkiisa mooyaane muxuu inoogu cilayey markaa lianna haadihi ariiqatu salaf buuhi salafuna saalix dariiqadoodii weeyaanoo nusuusta inay daahirkeedaa ku wadaan weeye saa daraaddeed baa kitaabka iyo sunnaha oo daahirkoodaa ku socda ayay markaa deliishadeen mana awilaan meel kaloo aynu raaci karno ama cid kaloo aynu raacnaynu ku dayanaanoon iyaga hayna ma jirto waliannahu axwadu sidaas ayaa axwadahoo qofka u fiican oo u dadaaliya markaas wanaag badan maxaa yeele qof kasta oo naska daahirkiisa ka saara naftiisa khatar buu u bandhigay waayo maalinta qiyaama waxaa dhacday in la weydiiyo oo la yidhaahdo maxaa ku ogeysiiyey inaan daahirkiisa loola jeedin waxaan kala sheegaysa loola jeeday maxaa ku ogeysiiyey markaa sida wanaagsan waa in daahirkiisa lagu socodsiiye marka uu insaanku nusuusta sidaa ay tusinaysa ka muuqanaysa ku socodsiiyana wuu raaxaysanayaa oo ciribtiisuna aamin bay noqonaysaa wa abraw lidimma dumada qofkana sidaasaa u beriyeel badan oo qofku markau nusuusta daahirkeeda ku socodsiiyo dumadiisii waa beri noqonaysaa ilaahay agtiisana maalinta qiyaamaha xujuu helayaayoo dee wuxuu odhaya rabbi ow hadalkaagii luqada carbeed aad ku soo dejisay waa kaa anigu daahirkiisa baan ku dhaqmay waxaan daahirkiisa ahayn oo kalena anigu kama ogin walanu aqwa fi tacabudi walinqiyaad iyada ayaa isagaana u xoog badan xagga addoonnimada iyo iyo xagga hoggaansankana isagaa u xoog badanoo dee kuwa wax awilaa had iyo gooraane ducfun fi tacabud yacni ducfi baa kaga sugan xagga tacabudka oo dee waxa weeye addoonnimada dhab tahi waa inaad ilaahay aada hadalki aad yacni isu dulaysa alla macbuudkooda hadalkiisana aada u khuduucdaa oo aanad midig iyo bidixtoona u leexinin sidaa daraaddeed baa dadka mu'awiliintahe wax awilaa yacni inta badan way lumaano way iska hor yimaadaan waxaanad arkaysaa inta badan fa maxmuulun calaa kada na soo aroorunba fa maxmuulun calaa kada waxaasaa lagu xambaaray wuu iska wada duwayaa nin aan filaya inuu xanafiyada ahaabaa hadal wuxuu yidhi nas kasta oo sida imaamka yagaasi qaba aan ku imanin fa mu'awalun oo mansuuq buu idhi ama waa la awilaya meel kalun baad isaga duwi ama markaa waa la nasakhayn baad odhanaysaa macnahana yacni laba qaab baa jira oo qaab saxa oo nusuusta loogu dhaqmayo qaab aan sax ahayn waxaa la idhaha qaabka sixi waxa weeye alistidlaal uma alictiqaad alistidlaal uma alictiqaad waa inaad daliilka horaysiisaa oo daliilka aada soo qaadataa daliilkaasi wuxuu keeno aada markaa ictiqaadisaad rumaysaad raacdaa laakiin haddaad ictiqaad meel sii dhigato oo dabeeto nusuusta inaad wixii waafaqana maraysa wixii kalena aad iska tuurto waad lumaysaa markaa marka waxa weeye alistidlaal uma alictiqaad ta qaladkiina waxa weeye alictiqaad uma alistidlaal inaad wax dhoobdhoobatood meel dhigto dabeetana dariiqaa yara cidhiidhiga aad doonto nusuusta inaad wada mariso aayaadka inaad kusoo dudo tan kale inaad halan kusoo dudo kii mari waaye meesha yar mari waa cidhiidhiga aad ka tuurto tira waa mansuuq ama waa maawil ood midba meel mariso marka aqwaa fi tacabudi walinqiyaad xagga addoonsiga iyo hoggaansanka waxa u wanaagsan nusuusta inaad xor ahaato inaad xor ahaato nusuusta sida ay teegayso unaad ku socoto nusuustaas aad daba socoto ee intaad wax sii dhigato aanad naska daba jiidin sidaasuu sheekhu ina yidhi alcamalu biظaahiri waajibun ila bidaliilin yasrifuhu can daahirihi waxaa ninka saawiga la yidhahyo tafsiir kale wuxuu yidhi isagoo ka hadlayay aayad qur aayadda suurat alcimraan xaggeeda hore alahdu bidawaahiri nusuus min usuul kufri bul alahdu bidawaahiri nusuus min usuul kufr nusuusta daahirkeeda oo la qaata usuusha gaalnimada ayay ka mid tahay buuli bal hadalkaa fogaantiisa day halka uu markaa lahaa sheekh kaleoo isaguna ashaacirada ka mid a oo isagu hadalka aada uga hor jeeda hadal yacni mudan in yacni biyo dahab lagu qoro ayuu lahaayoo caqiidat nasafiya baa la yidhaha waa waxay ka mid tahay kutubta ashaacirada ayaa wuxuu lahaa wanusuusu calaa dawaahiriha nusuustu daahirkeedaasay ku soconaysaa waalcuduulu ilaa macaanin yaddaciiha ahlu lbaili ilxaad buul waa nusuusu calaa dawaahiriha nusuus daahirkeeday ku soconaysaa waalcuduulu iyadoo loo weecdo oo daahirkii looga weecdo ilaa macaanin macnayaa loo weecdo iyo daciha ay sheeganayaan ahlulbail dadka ahlulbailka ilxaad hadalka aadka u qiimaa badan buu ninkaasina yidhi marka wuxuu tilmaamay yani nusuusi oo daahirka laga weeciyo iddicaa yani macaani la iska sheeganayo dadka markaasaana wuxuu ku sheegay ahlulbail inay yihiin camalkoodaana ilxaad buu ku sheegay marka waa in sidaa loo fahmaa baab kasta way gelaysaa kamana imanayso yacni siiba waxa ilaahay sifooyinkiisa ku soo arooray waxay odhanayaan waxa ka imanaysa uun mushaabaha ka imanaysa ama tamhiil baa ka imanaysa kama imanayso tacriif lmuawal almuawalu luqatan min alawli wa huwa arujuuc waa noqodka واصطلاحا ما حمل لفظه وحا لفظيسا لغو حنبرلي على المعنى المرجوح معناها لغا حوق بدن يحي فخرج بقولنا على المعنى المرجوح عن النص وظاهر باب بحي أما النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا معنى كلية موي وح كلام ما يحتمله وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح معناها حوق بدن هي لغو حنبار علي شيخ مؤول حق اللغة من الأول بكاء هذا oo bimacnaa noqoshaa aala alamru ilay bimacnaa wuu usoo noqday macnaha waa hadalkii oo loo celiya markaa macnihii looga jeeday macnaha luqawi macnaha istilaaxiga markaa irtibaad baa ka dhexeeya xagga istilaaxana waxa la maa xumila lafduhu cala almacna almarjuux macnihii laga xoog badnaa lafdiga lagu xambaaray muawal baa la yidhaahdaa markaa muawal laba macnuu leeyahay mid raajixa iyo mid marjuuxaho kii marjuuxaa baa lagu xambaarayaa muawal baa la yidhaha kaa fakhraja biqowlina cala almacna almarjuuxi annasu wadaahir baa baxay maxaa yeelay ama nasu falaanahu laa yaxtamilu ila macna waaxidan macno keliya buu ixtimaalaa wa ama dhaahiru falaanahu maxmuulun cala almacna araajix haddaba in sidaa la yidhaahdo oo loogu eray bixiyo maa xumila lafdu cala almacna almarjuux ta'wiilkii waxa la yidhi waa culimada mutaakhiriinta istilaaxooda laakiin kitaabkiiyo sunnaha sida macna ta'wiil uu yahay maaha madluulka ta'wiilku kitaabkiiyo sunnaha sidaa maaha waa si kale laba macnuun baanu ku yimaadaa ta'wiilku kitaabkiiyo sunnaha mid waa tafsiir midna waa ma'aalu shay shaygu halka uu ku dambaynayo oo ma'aalu shay haddii uu khabar yahayna ma'aalkiisu waa inuu dhaco haddii uu dalab yahayna ma'aalkiisu waa in lala yimaado oo wixii maamuurkaa la sameeyo haddii uu manhi ahaana maxduurkii laga tago ta'wiil allahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil markuu rasuulku laha ibnu cabbaas oo kale tafsiirka ilaahay oo bar nabi'naa bita'wiilihi inaa naraka min almuxsiniin tafsiirkiisa nooga warran inuu cabiro u fasiraa bay doonayeen maxamed ibnu jariir atabari oo kale sheekhu mufasiriin ayaa marka uu yani macnaynayo tafsiirkiisa ayaa wuxuu idhi alqawlu fi ta'wiili qawlihi tacaala ilahay hadalkiisa ta'wiilkiisa bimacnaa waa tafsiirkiisa markaa markaa labadaa macne ayuunbuu ku yimaadaa oo masalan ta'wiil oo bimacna alma'aalina hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu miyay sugayaan nimankan mukadibiinta ay beeninayaan ilaa ta'wiilahu yacni wixii uu ka warramay dhicitaankiisa mooye wax kale miyay sugayaan imka ta'wiilkaasi wixii uu ka warramay dhicitaankiisa bay noqonaysaa yawma yaatihi ta'wiiluhu yaqulu aladiina nasuuhu min qablu qad jaat rusulu rabbina bilxaq macnaha markaa ta'wiil labadaa macne ayuu ku yimaadaa laakiin macnahan dambe nimanka mutaakhiriinta ayaa leh sidaa daraaddeed ayaa sheekh islam ibnu taymiya uu yihi laguma yaqaan kitaabka iyo sunnaha ta'wiil aan labada ahayn laakiin nimankan mutaakhiriinta ayaa kan la yimi dabeetana shar fara badan iyo taxriif fara badan ayaa ku yimi aayaadkii sifaadkii iyo waxa la yeeliya wixii la doonayo dhan waa la jirsiyey ta'wiilkii markaa illa waxaa la leeyahay macnahana daahirkaa baa laga weecinaya macno kalea loo weecinaya baa la leeyahay dabeetana mashaakil fara badan balaaye iyo imtixaano fara badan ayaa ka yimi oo nusuustii oo dhan daahirkoodii ayaa laga weeciyey wataawiilu taawiilku qismaani laba qaybood weeye waana kaa mutaakhiriinta saxiixun maqbuulun mid saxiixoo la aqbali wa faasidun marduud iyo mid faasidahoo la radin fasaxiixu ka saxiixa maa dalla alayhi saii maa dalla calayhi kow ku tusiyaa la yidhaahdaa daliilun saxiixun daliil saxiixa kow ku tusiyaa la yidhaahdaa ka taawiilu qawlihi tacaala ilaahay hadalkiisa tawiilkiisa oo kale was'al ilqarya tuuladii weydii ilaa macnaa loo awilo was'al ahla alqarya weydii lianna alqarya nafsuha tuulada nafdeedu laa yumkinu suurto geli mayso tawjiihu su-aali ilayha su-aashii in lagu jeediyo ayada suurtagal maaha wuxuuna leeyahay sheekhu taawiilku waa laba qayboodoo mid waa saxiix maqbuulah midna waa faasid marduuda ka saxiixahi waa ka maa dalla calayhi daliilun saxiix daliil saxiixahi waa ku ku tusinayo waaba hadalkaa ilaahay leeyahay was'al ilqarya markaa qaryadu waa aqaladii suurtagalla ma aha in su-aasha aqalada loo jeediyo oo abnaau yu- abnaau yacquub inay yacquub leeyihiin yuusuf oo adigu yacquubo waxaad tagtaa magaaladii masaroo gidaar kasta inankayga yuusuf ma aragteen dhe yani saa uma jeedaan waxay u jeedaan dadkii tuulada soo weydii waana mubaalaqa unbaa ku jirto mubaalaqaduna waa usluub carabi oo xataa gidaarada soo weydii bay ka dhigantay was'al alqarya xataa bal gidaarada soo weydii cid walba soo weydii bay markaa ka dhigantay ka waxaa la odhanayaa waa ta'wiil saxiixa baa la odhanayaa waalfaasidu ta'wiilka faasidkaahina maa laysa calayhi daliilun ka aanu daliil ku tusinaynin baa la yidhaahdaa ka taawiili mucaila qolada mucailada la yidhaahdo tawiilkooda oo qawluhu tacala ay awileen alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaa macnaa istawlaa u qabsaday ayuu awileen wasawaabuna ana macnaahu alculuw walistiqraar waa yani kor noqosho iyo sugnaansho min gayri takyiifin iyadoon kayfiye loo samaynaynin walaa tamhiilin matalid yani cid kale lagu matalana aan loo samaynaynin macnaha taawiilka faasidka ahina waa ka aan wax daliiloo ku tusinaya aanu jirin wuxuu uhi qolada mucailada la yidhaahdo oo kale mucaila waa wasfi ay leeyihiin mid kasta oo catila shay sifooyinka ilaahay ka mid a ama kulli adama jusi ha ahaadeen markaa jahmiyaa soo geliyo muctasilaa soo geliyo ashaaciraa soo geliyo maaturidiyaa soo geliyo mid kasta oo sh- shay ka mida ilaahay sifooyinkiisa awila oo waciya mucail buu noqonaya hadalkaa ilaahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa allah raxmaani carshigiisa ayuu ka kor noqday oo xaggaa sare ayuu ku sugnaaday weeye way awileenoo waxaa la istawlaa wuu qabsaday istiilaagana waxaa la idhaha meel lagaa haystay oo ama aada sulx aad ku qabsatid ama dagaal iyo xoog aad ku qabsatide aada qabsataan la yidhaahdaa markaa sidaas ayay u awileen markaa haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo muxuu yahay daliilka diidayaa daliilka waajibiyey inaan loo jeedin istawlaa mooye macno kale aan loo jeedin waxa odhanayan daliilku waa caqliga macnaha istaqara ow calaa haddii la yidhaahdo bay leeyihiin maxaadiir fara badan baa ka dhalanaysa waxaa ka mida ilaahay carshigii inuu baahan yahay kaasina ma banaana bay leeyiin ilaahay wax walba waa ka deeqtoon yahay waxay leeyihin waxaa kaloo ka imanaysa ilaahay markaas inuu xadidan yahay oo shay kastoo shay ka kor noqdaaba waa mid muxadada waxaa kaloo ka dhalanaysa bay lahayn ilaahay khalqiga inuu mumaathil u noqdo leanno insaankuna istiwuu leeyahay markaa inuu istiwaha ilaahay istiwaa khalqiga la mid noqdo ayaa dhici karta waxaa kaloo ka laasimaysa bay yidhaaheen in ilaahay jismi noqdo jismiguna iyo jidhkuna wuxuu u baahan yahay tarkiib tarkiibkuna ilaahay mumtanic buu ka yahay waxaasoo tartare ah ayay dabeedna isdabageliyeen marka dabeetana laga yaabo qofka ay ugu horraysaa waxaasoo dhan marka uu maqlo waxa laga ya inu dhaa kaasaa saxa haddaba waxaasoo dhan ilaahay ka lagaga reebayo ee waxaasoo dham aanay ka dhalanayne qabsashadaasa inuu meeshii ka waaqi ertaydaasa soo cidi ka haysatay macnahaasaa saxa buu odhanaya lakiin culamada selafku wax allo waxaasoo dhan la isdaba sudhay ayagu waxay kaga jawaabayaan ay leeyihiin ugu horayn waxa meesha laga saaraya horta waxaanay isku xidheen oo ah talaasumkan macnaha xaqiiqiga istiwuhu leeyahay ee ilaahay kor noqoshadiisaas ah ay leeyihiin waxaan oo dhan baa ka dhalanaysa ayaa culamada selafku leeyihin midh ka dhalan maayo ayagu waxaasoo dhan baa ka dhalanaya bay leeyihin selafkina waxa lehin midh ka dhalan maayo horta halkaasay cawda ugu jareen wixii ay dabata halkii iskaga xidheen kaawada isku xidheen waxa weeye waxaasoo dhan baa ka dhalanaya salafkina maxay dhahay tii bay jareen oo ka dhalan maysa bay dhaheen sidaanay uga dhalanayn markaas hortu istawa bimacnaa istawlaa in la yidhaahdo dee luqadii carabiga ahayd ayuu khilaafsan yahay inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan ayaa ilaahay yidhi waxaan ka yeelay qur'aan carabiya lacallakum tacqiluun saa u fahantaan ba la yidhi waxaanu ku yimi markaa ereyga istawa wastawat cala aljuudiyi wajacala lakum min alfulki walancan ma tarkabuuna litastawuu yani macnayaal fara badan oo wada culuwi iyo istiqraarkaasa ayuu ku yimi welibana waxa uu khilaafsan yahay dee waxay selafku ay ku kulmeenoo selafku waxay ku ijmaacsan yihiin in alculuw walistiqraar uu yahay markaa taana way khilaafsan tahay haddaba haddii aynu inaahno oo aynu bal masalan aynu inagu taa ku fasirno istawa aynu macnahaa ku fasirno wixii ay yidhaahdeen baa ka dhalanaya inaanay ka dhalanaynin ugu horrayn waxay yidhaahdeen waxa ka imanaysaa ilaahay inuu u baahan yahay ilaahay kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay inuu alghaniyu alxamiid yahay shay kasta inuu yahay kaka deeqtoon markaa istawaa haddii la yidhaahdo dee kama dhalanaysa ilaahay inuu baahan yahay haddii aynu idhaahno taasaa ka dhalanaysa waxaynu burinaynaa hadalka ilahay le huwa alghaniyu alxamiid maxaa yidhi hadduu ilaahay u baahan yahay hani mu ahaadeen xamiidna mu ahaadeen allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum ayaynu iyadana burinaynaa maxaa yeelay alqayuum alqaa'im binafsihi walqaa'im calaa kayrihi weeye wakaana fahaantiisana u taagan cid kalena maamulaya marka waxaa kala soo baxaysa nusuustaa kale marka inaanu muxtaaj ilaahay u ahayn maxduud bay yidhahdeen macnaha maxduud kelimat alxad waa kayr waalida baa la yidhi fi lkitaab wasunna istawa cala alcarshi waa waalida fi lkitaab wa fi sunna maxduudna waa kayr waalid musawin cala alcarshi baynu markaa odhanaynaa maxduud walaa hayr maxduud midna odhan mayno maxaa argeed argeeday keenaysa waa waxa iyagu daba wadaanu maxduud iyo hayr maxduud haddii la weliba loo raaco le bal maxduudka lafdiisa maxaa uga jeedaan macnaha shay makhluuqaadka ka mida ilaahay koobayo oo xadaynayo waa mumtanic ilaahay kursigiisa ayaa samawaadkiiyo dhulkaba u waasica markaa shay makhluuqaadka ilaahay ka midii yacni ilaahay ma xadidayaan haddii la yidhaha maxduudna bimacnaa baa'inun can khalqihi oo waa ka soocan yahay oo kuma dheehnana waa xaq markaa wax shayina taa kuma jiraan laakiin aslankeedaba waxay culimmadu diidaan waxaa nusuusta kusoo aroorinba in la wadwado maxduud iyo hayr maxduud yani waa waxaa nusuustaba kusoo aroorin waxay yidhahdeen mumaathala ka im haddii ilaahay istiwa loo sugo mumaathala ka imanaysa bay yidhahdeen oo haddii aad khaaliqii istiwa ku sifayso makhluuqana istiwa ku sama ku sifayso dee tamhiil baa ka imanaya bay yidhahdeen waxay yidhahdeen culimada selafku waxaa la weydiinaya markaa ilaahay wujuud iyo jiritaan ma usugaysaa ma u sugaysaan haa bay yidhahdeen ilaahay daata ma u sugaysaan haa haddaba ilaahay jiritaankiisu miyuu makhluuqiina jiritaan buu leeyahy daatu leeyahay jiritaanka ilaahay jiritaanka makhluuqa miyuu la mid yahay dee waa maya ilaahay daatadiisu miyay daatada makhluuqa la mid tahay waa maya haddaba istiwaha ilahayna istiwaha makhluuqa la mid maaha weeye istiwaha ilaahay istiwaha makhluuqa la mid maaha markaad ictiqaadiso in ilaahay daatadiisu mukhaalifa lidawaat ay tahay wujuudkiisu mukhaalif liwujuud yahay waa inaad tidhahdaa sifaadka ilaahayna waa mukhaalifa lisifaati lmakhluuqiin way khilaafsan tahay markaa sidaas ayaa lagaga baxaya wlfaasiduna ma laysa calayhi daliilun saciun ka taawiili mucaila qawluhu tacala araxmaanu cala alcarshi istawaa ilى macna istawlaa wasawaab ana macnahu alculuw walistiqraar min gayri takyiifin walaa tamhiil iyadoon kayfiyo iyo loo samaynin matelaad yani wax kale lagu matelo annasku halkana wuxuu ka hadlayaa sheekh waxaa naskiga la yidhaahdo tacriifu naska eray bixintiisa annasku luqatan alizaalatu wanaqlu waxa weeyaan suulin iyo rarid labadaa macnuu ku yimaadaa oo waxaa la yidhahdaa markay izaalo tahay nasakhat ishamsu adilla cadceeddii waxay nasakday harki bimacnaa way suulisay naqlinta nasaktu lkitaaba bimacnaa waan ka soo raray waan ka soo guuriyey ayaa la yidhaahdaa wa istilaaxan xagga istilaaxana waxaa la yidhaahdaa rafcu xukmi daliilin sharciyin daliil sharciya xukunkiisa oo la kor yeelaa la yidhaahdaa ow lafdihi ama lafdigiisa oo la kor yeelo bidaliilin lagu kor yeelo min alkitaabi wa sunna ka ahaaday waxaa la kor yeelayaa xugun uu daliil lahaa ayaa la kor yeelayaa xugun sharci daliil sharciya xukunkiisii ayaa la kor yeelayaa ama lafdigiisii maxaa lagu kor yeelayaa bidaliilin min alkitaabi wasunna daliil kitaabka iyo sunnaha ka ahaaday waxaynu idhi rafcu xukmi daliilin eeg xukunkii daliilkaa la kor yeelaya lakin daliilki waa baaqi daliilki waa baaqi xukunkiisi baa la kor yeelayaa halkuu leeyahay aw lafdihi lafdigiisi xukunkiisi waa baaqi lafdigiisa ama lafdigii xukmiga waa la saaraya waxaynu idhi daliil sharciya wixii aan daliil ahayn baa baxayo dee awaan xukaamta iyo dadkaasi waxay sameeyaan amarkii hore markay kor yeelaanay mid kale la yimaadaan naskhi lama yidhaahdo bidaliil min alkitaabi wasunna baan nidhi kitaabkuna waa qur-aanka sunuhuna waa sunnaha rasuulka falmuraadu biqowlina haddaba hadalkeena rafcu lxukmi waxaan uga jeednaa ay taqyiruhu in la dooriyo maxaa laga doorinaya min iijaabin markii hore iijaab waajibin ayaa laga doorinaya maxaa ilaa ibaaxatin banayn baa loo doorinaya aw min ibaaxatin ibaaxa iyo banayn baa laga kaxaynaya ilaa taxriimin maalan xaramayn baa loo kaxaynaya kaas weeye rafculxukmigaasi waa in la dooriyo fakharaja bidalika waxaa ku baxay takhalufu lxukmi xukunkii oo u hadha lifawaati shardin shardi tegey oo wujuudi maanicin ama maanic la helay mithlu an yartafica waa inuu kor noqdo wujuubu zakaati muxuu koraya linaqsi nisaab nisaabkii baa yaraaday oo wujuubu salaati salaada waajibitaankeedii baa yacni meesha ka kor noqday liwujuudi lxaydi xayd baa markaa yimi oo falaa yusama dalika naskhan kaa naskhi la odhan maayo wuxuuna yidhi sheekhu xukunka koryeelkiisu waa isagoo la dooriyo oo iijaabu ahaa laga dooriyo oo ibaaxa loo dooriyo waxaa la soomka cashuura iyo qiyaamuleylka iyo ayaa markii hore iijaab markaas laga dooriyey oo loo dooriyey ibaaxa masalan boqolku inay kun u adkaystaan tobanku inay boqol u adkaystaan waajib waa awalan amarkii laakiin markii dambe yani waa la nasakhay lilibaaxa ibaaxa wixii laga reeb taxriim loo raayna ziyaarat lqubuur baa ka mid iyo khamriga cabitaankiisa iyo nikaaxu lmutca iyo luxuum lxumr ilahliya iyo kuwaasaa ka mid ah waxyaalihii laga kaxeeyey ibaaxa ee taxriim loo kaxeeyey marka waa xukunkii la dooriye baynu leeyahay haddii xukunkii uu meesha ka baxo wuxuu uga baxayna ay tahay shardi uu lahaayoo la waayey ama maanic mawaanicdiisii kamida baa timi lama odhanayo kaa naskhi lama odhanayo mithaal ahaan dee sekada waajibitaankeedu waxay leedahay shuruud masalan afartan adhia ama dee shan geela ayuu lahaa o iska soo wado midun baa ka dhintay markaa seke laguma leh markaa naskhi baa dhacay la odhan maayee xukunkii masaladu waa baaqi e laakiin shaksigan unbuu xukunka ka kor noqdayoo dee shardigii baa meesha ka baxay ama maanic baa yimi islaam baa halkan joogtay mukalafay haydo baaliqa caaqilay haydo yani dhiiggii caadada ayaa ka yimi markaa salaad laguma labaynu leenahay oo salaaddii miyaa laga nasakhay markaa la odhan maaye maya xukunkii waa baaqi laakiin maanic baa la helayoo gabadhaa mucayanadan baa xukunkii salaadu uu markaa ka kor noqday oo xaqeeda wuxuu noqday midaan waajib ahayn muxaram baabay ka noqonaysaa falmuraadu biqowlina aw lafdihi aan idhina lafdu daliili sharci daliilka sharciga lafdigiisa wa lianna naskha nasakhu ima an yakuna lilxukmi in xukunka la duuna lafdi lafdigii baaqaad oo bilcagsi in la nasakho lafdigii oo xukunkii joogo aw lahumaa jamiican ama labadoodaba la wada nasakho kamaa sayatiisa inoo iman doontaa wakharaja biqawlina aan nidhina waxaa ku baxay bidaliilin min alkitaabi wasunna aan nidhi maa cadaahumaa wixii ka soo hadhay kitaabkiiyo sunnaha min aladilati ah kalijmaaci iyo walqiyaasi way falaa yunsakhu bihima lagu nasakhi maayo markaa ijmaacna nasakhi maayo nas yacni qiyaasna nas nasakhi maayo maxaa yeelay waxaaba jirta oo la yidhaahdaa laa yuujad abada ijmaacun saxiixun calaa khilaafi nasin dee se nas baaba meeshii yaala see loogu ijmaacay khilaafkiisa nas baa meeshii yaalla dee naska in la raaco weeye naska khilaafkiisa in lagu ijmaacaa dee waa midaan suurtagal ahayn markaa qiyaas iyo ijmaac midnaba waxba lagu nasakhi maayo wuxuu uhi wanasku nasakhu jaa-izun waa bannaan yahay caqlan xagga caqli ahaan wawaaqicun mid waaqic ah oo dhaco weeye sharcan xagga sharcigana ah mar hadduu sharci ahaan u dhaco maxaynu caqliga uga jeednaa macnaa waxaa la yidhi maxaa yani sharci jaa-izun caqlan wawaaqicun sharcan caqli ahaanna waa bannaan yahay sharci ahaanna waa dhaca maxaa caqliganina dabooda sharci maynu ka hadlayna waxaa la yidhi haddii shaksi yani diintiisu ay daciif tahay ay isheshaan oo yani aayad qur-aanna nasakha sheegtay xadiid baashi xadiidkaa iga daa xadiidkii oona aanu ani kuma weynaynba iyo aayadduba oo markaa isagu caqliga ka hadlayo inuu caqliguna la wey caqlaanaya hadday isheshaan dee waa inaad tiraa bal waa iyo tan baynoodaya xagga caqliga lafdiisa aad ula kacdaa ood ku qancisaa markaa jaa-izun caqlan wawaaqicun sharcan labadaba wuu dhacaa caqli ahaanna wuu bannaan yahay sharci ahaanna wuu dhacaa ama jawaasuhu caqlan haddaba banaanidiisa xagga caqli ahaan faliana allaha ilaahay biyadihi lamr faliana allaha biyadihi lamr ilahay gacantiisa waxaa ku jira amarka walahu lxukm xukunkuna isaga ayuu sa liannahu rabu lmaalik rabbiga isagu milkisan weeye makhluuqaadka o dhan falahu an yushrica licibaadihi waxa u sugnaaday inuu u jideeyo addoommadiisa maa taqtadii xikmatu waraxmatu waxay keenaysa xikmadiisa iyo naxariistiisu inuu jideeyo addoommadiisa u leeyahay wahal yamnacu lcaql caqligu miyuu mancinayaa an ya'mura almaaliku ka maaligee waxli inuu fura mamluukaw kii u lahaa bimaa araada wuxuu doono maya wey caqligu ma keenayo wixii adigu aada lahayd addoonkaaga aada lahayd yacni inaad farto waxaad doonto miyuu caqligu diidayaa maya laakiin sharciyan waxaan leenahay waxaad weliba dee xaqa aad u leedahay arrin aan sharci ahaan kuu bannaanayn yani waa lagugu diidaya dee xaq uma lihid laakiin bima araada ee sharci ahaana u bannaan baynu kusii qaydaynaa uma ina muqtadaa xikmat illahi waraxmatihi ilaahay xikmadiisa iyo naxariista bicibaadada u naxariisanaya siday keenaysaa waxa weeya in sharca lahum inuu jideeyo maa yaclamu tacala ilaahay wuxuu og yahay ana fiihi qiyaama masaalixi diinihim wa dunyaahum wuxuu og yahay inay ku jirto istaagidda masaalixdooda diinada iyo adduunyadba walmasaalixu masaalixduna takhtalifu waxay isku khilaafaysaa bixasabi alaxwaali walasmaan hadba xaalooyinkay zamanadu say yihiin faqad yakuunu lxukmu xukunku inuu ahaado la arkaa fii waqtin aw xaalin waqti ama cala aslaxa lilcibaadi addoommada miduu habboonaan badan wayakunu hayruhu kayrkiina wuxuu noqonayaa fii waqtin aw xaalin ukhraa ama xalkii aslaxa mid habboon wallahu caliimun xakiim ilaahayna mid caliimaho wax walba og weeyaano xakiimaho falsuuban wuxuuna sheekhu caqli ahaan banaanideeda dee ilaaha isaga ayaa amarku gacanta ugu jiraa xugunna isagaa leh arrin musallama cidna aanay ka doodi karin wuxuu doonaabu faraya wuxuu doonaabu ilahay xukumaya arablmaalik weeye addoommadiisa waxay xikmadiisa naxariistu keenayso ayuu u jidaynayaa maca daalik waxaan rumaysannahay wax allayaaliyo wax kastoo ilaahay inoo jideeyey wax maslaxaddeenaa weeye wax xikmadina ay ku jirta weeye caqliguna ma mancinayo inuu maaligu mamluugiisa wuxuu doono u faro insaan kasta yacni addoonkiisa ayuu imanaya wuxuu leeyahay waxaa ii keen waxaa ii doon yani cid waloo caqli waxay qiraysaa markaa inuu xaq u leeyahay oo xaq uma lihid lama odhan karo addoonkaagii ma dirsan kartid lama odhan karo haddaba ilaahayna wuxuu nasakhayo iyo wixii kale isagaa mar haddii addoon yani uu leeyahay ninkii addoonka lahaa u odhan karo orodoo halkaa in reer hebel alaab ka soo qaad markuu dhaqaaqada joog joog kalea ka dhow orod kan inooga soo qaad yani siduu u odhan karo dee ilaahayna wax isagoo xakiimahoo caliima wuxuu markaa shalay u jideeyey oo xilligaa u habboonaa ayaa ilaahay wuxuu og yahay dee shalay iyo maanta isku mid maahae inuu kaasina shalay u habboonaa kanna maanta u habboon yahay yani marka caqli ahaan banaanida way caqli ahaanta ay ku bannaan tahay tan noocaasa weeye waxalayaaliya wuxuu ilaahay og yahay inay masaalixda diineed iyo adduunye ugu jirto ilaahay og yahay ayuu u jidaynayaa masaalixduna xagga axwaashii zamaanta way isku khilaafaysaayoo xukunku waxaa la arkaa waqti ama xaalad inuu addoommada u habboon yahay mid kaloon ka ahayna wakti kale ama xaalad kale uu habboon yahay ilahayna kaa caliimka xakiimka weeya wa ama wuquucuhu sharcan dhicitaankiisa xagga sharci ahaan u dhacaa faliadillatin minhaa adillo ayayna tusinaysaa ay ka mid tahay qawluhu tacaala ilahay hadalkiisii maa nansakh waxaa nasakhnay ee min aayatin aayada ow nunsiha nunsikaha aanu ku ilowsina nebi maxamedow naati bikhayrin minhaa waxaanu la iman mid ka khayr la khayr badan ka khayr badan baanu la iman ow milaha ama iyadoo kale aanu la iman waa aayad qur'aana ilahi wuxuu leey waxaa nasakhnay aayada ow nunsiha nunsikaha aanu ku ilowsino naati bikhayrin minhaa mid ka khayr badan baa o milaha ama iyadoo kale ayaan la imanaynaa haddaba mid ka khayr badan baa aanu la iman ba ilaahay yidho waa iska arrin markaa waadixa xagga nasakha ow milihaa maxaa markaa mil markaa mid lamida un lagu nasakhayo waxaa li mumaahaladaa ka iman maysa almumaahala min kulli wajhin xagga suurada un laakiin waxa ka ratibmaya iyo iskhilaafaya masalan marka la misaalinayo kaa e marka qaarkood waxaa la yidhaha nasakha qaybihiisa mid ka adag iyo mid ka culus iyo mid musaawiyahoo la simanaya baa la yidhahda iyadoo culays laga nasakho fudayd fudayd culays yacni musaawi in laba isku mida la la la isku nasakho ka laga nasakhay nashay ka lagu nasakhay ay musaawi isu yihiin masalan waxaa la yidhaha qiblada in loo jeesto baytulmaqdes la nasakhay ee in kacbada loo jeesto loo nasakhay yani qofka mukalafkaa farquma dhexeeya inuu baytulmaqdes qaabiliyo inuu kacbada qaabilo waa isku mid laakiin waxa ka dhalanaya ayaan isku mid ahayn ilahay beytkaa ilaahay ee kacbada xaggiisa in loo jeesa wa afdalu beytin de calaa wajhi lardi waana kii ugu horreeya dhulka guudkiisa la dhigay addoommada markaa isagaa uga haboon inay baytulmaqdes u jeestaan waxaana baa la yidhaahdaa baytulmaqdes ujeesashadiisu yahuud iyo nasaarun baa kale qiblatlambiya maaha sida sheekh islaam ibnu taymiya uu tilmaamay oo wuxuu sheegayaa inay tahay kacbadu inay qiblatu jamiic alambiya tahay laakiin yahuudiya nasaaraa taa dooriyey oo baytulmaqdis ayagu tacasubaan ugu jeestay waayo kaasi waa mid ka labaad qawluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeye uhi al'aana haddaa khafafa allahu cankum ilaahay idinka fudaydiye faal'aana hadda baashiruuhunna la mubaasharada dumarkii fa ina haada nasun kani waa nas cadaynaya fi taqyiir alxukmi saabq xukunkii horreeyey doorintiisa al'aana khafafa allahu cankum waa musaabaradii ilaahay wuxuu ku waajibay addoommada inay tobanlaabkood u adkaystaan in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miyatain wain yakun minkum miatun yaglibu alfan min aladiina kafaruu markaa midkii toban baa la yidhaha ubabac dhigo ilahay muxuu markii dee al'aana khafafa allahu cankum calima ana fiikum dacfan fain yakun minkum mi'atun saabiratu yaglibu miyatain wain yakun minkum alfun yaglibu alfayn ka midkiiba inuu laba markaa u babac dhigo halkay toban ahayd ayaa lagu nasay fal'aana baashiruuhunna baa ilaahay yidhi dumarkii la baashira way markii hore soomka la faral yeelay wuxuu ahaa qofku hadduu salaada cishaayi tukado ama u seexdo cishaayiga ka hor waxa ka xaraan inuu cuniyo inuu cabiyo inuu markaa islaamta u tago waanu imsaak buu samayn jiray haddii u cishaayiga tukado ama ka horba seexdo arrintaas muslimiintii bay ku adkaatay fal'aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajr iyo hadalkaa saddexada nebigu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waxaan mid idinka nahiyey qabriyaalka booqashadoode fasuuruhaa booqda baa yidhi fa haadaa nasun si waa nas cadaynaya fii naskhi nahyi wuxuu ku cad yahay nahyiga in la nasakha can ziyaarati alqubuur qabriyaalka booqashadooda nahyintii la nahiyey in la nasakhay ayay markaa ku tusinaysaa fazuuruuha markaa weliba wujuubna maaha eh waa ibaaxa waxaa la dhaha alamru bacd alxadri waataynu soo marray alamru bacd alxadri alibaaxa imanka kuntu nahaytu can ziyarati fasuruha inaad booqataan baa waajiba markaa ma noqonaysa amarkaasi wuxuu keenaya marka ibaaxa un allahu aclam